alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah ama bacd baabu ducaa bayna altakbiiri walqira'a waa ducadii udhexaysay xidhashada salaada iyo akhrinta faatixada marka la xidho allahu akbar la idhaahdo iyo faatixada duca udhexaysa ducadaasi intaroo nooc wey oo istaba soconaysa ilaa shan qaybood meelahaasu soo wada ama lix qofku midkuu doon u qaadan karaa mar hadday nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam can abi hurayrata qaala wuxuu uhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nabigu waxau ahaa ida iftataxa asalaata sakata hunayha markuu salaada firfurtuu bilowdo in yar buu aamusayay faqultu waxaan ku idhi haddaan abi hureyre ahay biabi anta wa ummi aabbaha iyo hooyaday allaha kugu furto yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow maa taquulu maxaad odhanaysaa fii sukuutika aamuskaaga bayna altakbiiri waalqiraa'a markaad allahu akbar tidhaahdo iyo intaanad faatixada akhriin aamuskan udhexeeya maxaad akhridaa marka arrintaas waxay tilmaamaysaa maadaama aanu nebigu ummadda una sheegin lana jahrin in sunno ay tahay ducadan qaala markaa nebigu wuxuu uhi waxaan akhriyayaa ducadan oo aan odhanayaa allahuma allaahuma baacid baynii wa bayna khataayaay kama baacadta bayna almashriqi waalmaqrib allahuma naqinii min khataayaaya kama yunaqa thawbu alabyadu min addanas allahuma ighsilnii min khataayaaya bilmaai waalthalji waalbarad allahuma baacid baynii wa bayna khataayaay ilaahw anigiyo gafafkaygana kala foge kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqrib sidaad bari iyo galbeed u kala fogaysay allahuma naqinii min khataayaay ilaahw gafafkayga iga nadiifi kamaa yunaqa thawbu alabyadu min addanas sida marada cad wasakda looga nadiifiyo allaahuma ighsilnii min khataayaay ilaahayow gafafkayga iga nadiifi oo iga maydh bilmaai biyo wathalji baraf walbarad qabow nawcun aakharu waa nooc kale oo min adducaa'i ka mida ducadii bayna altakbiiri waalqiraa'a waa nooc kale can jaabir bni cabdillaahi qaala kana nabiyu sala allahu alayhi wasalama ida staft ida istaftaxa asalaata kabbar markuu salaada bilowdo wuxuu ku bilaabayay allahu akbar wax ka horeeyaa ma jiro waa aqwaalun wa afcaalun muftataxatun bitakbiir mukhtatamatun bitasliim aqwaalun wa afcaalun maqsuusa ficilo iyo erayo gaara wey salaada oo ku bilaabma allahu akbar kuna dhammaado assalaamu calaykum uma qaala nebigu wuxuu odhanayay markuu xidho inna salaatii salaadayda wa nusukii gowracayga waxaan gowracaya wa maxyaaya noloshayda wa mamaatii geeridayda lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa iskale caalamiinta o dhan rabbiga u ah laa shariika lah wax la wadaaga wax ma jiro wabidalika umirtu wa ana min almuslimiin wabidalika umirtu sidaasaa la ifaray wa ana min almuslimiin muslimiintan ka mida markaa riwaayadan saxiixa oo muslimna ku sugan waxa ay tilmaamaysaa aayaddu wa ana awalulmuslimiin bay ahayd marka wa ana min almuslimiin in la odhan karo ayaa markaa nebigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam duca ahaan weeye aayaddu sideedii weeye waana loo akhriyi karaa wa ana awalulmuslimiinna way inoo iman doonta allaahuma ahdinii liaxsani alakhlaaq ilaahay igu hanuuni akhlaaqda teeda liaxsani alacmaal camallada kuwooda wanaagsan ilaahay igu hanuuni wa axsani alakhlaaq iyo akhlaaqda teeda wanaagsan laa yahdii liaxsanihaa ilaa anta akhlaaqdii iyo acmaasha keeda wanaagsan kuma hanuuniyo addoonka ilaa anta adiga mooyaane waqinii ilaahayow iga badbaadi sayi'a alacmaal camallada kuwooda xunxun wa sayi'a alakhlaaq iyo akhlaaqda teeda xun laa yaqiima ilaaliya sayi'ahaa camallada keeda xun ilaa anta adiga mooyaane ilaahayow akhlaaqdayda iyo acmaashayda intaba qurxiyo hagaaji nawcun aakharu waa nooc kale oo min adikri wاdducaa'i bayna الtakbiiri wاlqira'a nooc saddexaad can caliyin radia allahu canh ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama kana ida istaftaxa asalaata kabara uma qaal takbiirta kadib nebigu wuxuu odhanayay wajahtu wajhiya wejigaygii waxaan ku jeheeyey liladii fatara asamaawaati waalard ilaaha cirkiiyo dhulka ammaamudee asteeye abuuray xaniifan anigoo u leexanaya xaggiisa oo meel kaleba ka soo baydhay wamaa ana min almushrikiin gaalada sanam caabudkaa kama midihi inna salaatii wa nusukii salaadaydii iyo camalkaygu nusugu camal baa lagu tilmaamaa mararka qaarkood wa nusukii gowracna waa lagu sheegaa oo gowraca ilaahay unbaa wax loo gowracaa wa maxyaaya wa mamaatii noloshayda iyo geeridayda haddaan noolahay iyo haddaan dhintayba lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay buu isu dhiibay addoonkii laa shariika lah wabidalika umirtu wa ana min almuslimiin allahuma anta almaliku laa ilaaha ilaa ant ana cabduka dalamtu nafsii naftaydii baan dulmiyay anigoo addoonkaagiia wactaraftu bidanbi dembigaygiina waan qirsanay fakfir lii dunuubii jamiican ilaah dunuubtaydao dhan iga dhaaf laa yakfiru dunuuba ilaa ant dunuubta ma dhaafa cidaan adiga ahay wahdinii liaxsani lakhlaaqi laa yahdii liaxsaniha ilaa ant wasrif canii sayi'aha camalada kuwooda xun ilaahay iga laa yasrifu canii sayi'aha ilaa ant ilaahayoo camalada kuwooda xunxun adigunbaa cid ka duwi kara labayka wasacdayka labayka ajabtuka hoy baan kuuo waan ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba ajiibid kala dambaysa wasacdayk ilaahayow adigaan kaa dalbayaa inaad isaacido adlubu sacaadatak waalkhayru kulluhu fii yadayk khayr oo dhan gacmahaagu ku jiraa khayr kale ma jiro waalkhayru kulluhu fii yadayk khayr oo dhami waa labadaada gacmood washaru laysa ilayk sharku xaggaaga maaha waynu rumaysanay qadarka shar iyo khayr baynu ilaahay ka yimaado laakiin halkanna waxaa la yidhi sharku xaggaaga ma aha ma sameeyo ilaahay sharkii addoommaha sameeya wuu se qadaraa marka tanina waa ta'adub shar iyo khayr bay isagoo sii ogaayoo qadaray haddana waa ka adarsi wixii wanaagsan addoonku ilaahay buu nisbaynayaa wixii xunna waa laga duwayaa ana bika wa ilayk adigaan ilaahay ku cuskaday ana bika adigaa ku kaashanaya ku garabsanaya wa ilayk xaggaagaan u ciirsaday tabaarakta wa tacaalay tabaarakta waad barako badata wa tacaalayta waad sarraysaa astakfiruka wa atuubu ilayk dembi dhaaf baan ku weydiisanayaa markaasaanan kuu toobadkeenaya waa duco kale can muxamed ibni maslamata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama kaana idaa qaama yusallii tatawucan markuu nebigu istaago isagoo tukanaya salaad sunno ah qaala wuxuu odhanayay salaadaha faralkaana waa la odhan karaa ee ta uu maqluun baa sunno ahay allahu akbar waa xidhashadii wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifa muslima wamaa ana min almushrikiin ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabi alcaalamiin laa shariika lah wabidalika umirtu waana walu lmuslimiin si aayaddu ahayd allahuma anta almaliku laa ilaha ilaa anta subxaanaka wabixamdik uma yaqra faatixadii buu markaa akhriyaya hadduu qofku ducooyinkan ilaawo bala ma jirto salaadiina waxba kamay noqon nawcun aakharu min adikri waa nooc kale oo dikriga ah bayna iftitaaxi salaati markuu qofku salaada furfurtay wa bayna alqira'a iyo suurat lfaatix udhaxeeya marka halkan adducaa muu odhanin laakiin addikri buu yihi farqiga udhaxeeya waxaway ammaan ilaahay baa ku jirta halkan laakiin baryadii addoonku ilaahay uu baryayay markaanay ku jirin ayuu ereyada ducaa isticmaalaya can abi saciidin ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa ida iftataxa salaata qaala subxaanaka allahuma wabixamdik tabaaraka smuk watacaala jaduk walaa ilaaha hayruk waxaa odhanaya ilaahayow adiga xumaan ka hufan mahaddaadaan badin tabaaraka smuka magacaagaa barako batay watacaalaa jadduka sharaftaadu way sarraysaa iyo ammaantaadu walaa ilaaha hayruk ilaah kale oo aan adiga ahayn ma hayno ma jiro can abi saciidin qaala kana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama ida اftataxa الصalaata qaal subxaanaka allahuma wabixamdik watabaaraka smuka watacaalaa jaduk walaa ilaaha hayruk nawcun aakharu min adikri bacda atakbiir waa dikri la akhriyayo ducaa liftitaax iyo adkaar liftitaax baynu ku jirna can anasin anahu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yusallii bina wuuna tukinayay nebi wakti waktiyada ka mid oo imaambuu noo ahaa id waktigaa jaaa rajulun id darfun lima madaa min azamaan waa daraf waa ismi darafa wakti tusinaya tegey nin baa yimid id waktigaa uuna tukinayuunbuu jaaa rajulu nin yimid fadakhala almasjida masaajidkuu soo galay waqad xafazahu nafasu neeftiibaa cidhiidhiday wuu neef turayaa ama wuu hiinraagayaa nin soo degdegay buu ahaa ha yeeshe ee hadal wanaagsan baa alla ka soo yeedhsiiyayoo faqaala wuxuunuu yidhi allahu akbar markuu xidhay alxamdu lilaahi xamdan kaiira ayiba mubaarakan fiih alxamdu lilaah mahad ilaahay baale xamdan kaiiran mahad badan ayiban wanaagsan mubaarakan fiihi la barakeeyey falamaa qadaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama salaata markuu nebigu salaadiisii dhammeeyey buu qaala yidhi ayukum kiinee buu ahaa alladii takallama bikalimaat kii kalimaadka ku hadlay keebuu ahaa waa ninkii kalimaadka cusub ku dhawaaqay kumuu ahaa fa arama alqawmu qoladii baa wada aamusay ereyada qariibkaee cusube kugu soo kordha waa la calaamadiyaa buug yar baa loo samaysta oo lagu biiriyaa sidaasay markaa kugu bixi karaan wixii markaa culculus eerayahay fa arama alqawmu fasakata alqawmu qoladii meesha fadhiday way aamuseen ama salaada tukaday qaala markaa wuxuu nebigu yidhi isaga oo didmada ka bi'inaya innahu arrinku waxa uu yahay ama innahu ninkaasi lam yaqul ba'sa dee ceeb muu odhan waxbaha ka baqinee bale muu odhan dee qaala nin baa soo booda o yidhi ana yaa rasuula allah anigu ahaa kii yidhi ji'tu waan imi waqad xafazanii annafasu iyadoo neeftu ay cidhiidhidee baa soo dhacay faqultuhaa markaasaan ku dhawaaqay qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu waxa uu yidhi laqad ra'aytu tnay cashara malakan labiyo toban malag baan arkay yaftadiruunaha iyagoo u tartami ayuhum kooda yarfacuhaa rafcin lahaa ee ilaahay u geyn lahaa ee qaadi lahaa markaa kii horeynu soo marnayna labiyo toban malag baa usoo tartamay kanna waa labiyo toban malag marka waa qolyo qaabilsan wixii khayr ahee qofku uu mubaadaro u sameeyo ama uu kordhisuu badsado inay iyagu biiriyaan ay qoraan laba riwaayo kala duwan weeye laakiin mid walba labayo tobankan male qoraalkooda way ka qayb qaatay ducooy ducooyinkaas ama adkaar alistiftaax kuwa doontaad ka qaadan siday weliba usii kala saxiixsan yihiin kana muslim baa wariyey baabu lbadaa'ati bifaatixati lkitaabi qabla suura suurat lfaatixa baa lagu bilaabi qabla suura intaan suuradda la bilaabin ka hor alfaatixa baa la ydhaa alxamduna waa la ydhaahdaa asabcu lmathanina waa la ydhaa umu lkitaabna waa la ydhaa magacyada inaha waaridka kuwo kalena way sheegaan ilaa tobaneeye kuwaasaa ka mid ah alfaatixa waxaad loogu magacaabay faatixat lkitaab qur-aankay u horeysaa umu lkitaabna waxaa loogu magacaabay kitaabkay u hooyo tahay oo waxa uu kitaabku sheegayay si kooban iyaduna u sheegaysaa alxamduna ereyga alxamdu baa u horeeya saas weeye qabla suura waxay tilmaamaysaa suurad kaleo qur-aanka ah lagama horreysiin kara marka la tukanayo salaada horena waynu ibnu maaja markii aynu maraynayna masaladan waynu soo xusnay qofku waktiga uu salaada tukanayo sunno iyo farad mid kasta ha ahaato ma waxa uu ku ekaanayaa ama waajiba inuu akhriyo faatixada mise waxa uu akriyayaa oo kaga filaan kara qur-aan kasta a'imada muslimiintu waxay u badan yihiin faatixadu inaanu qofku ka maarmi karayn inta uu kari karayo a'imada qaarkood baa waxay qabaan faqra'uu maa tayasar faqra maa tayasara macaka min alqur'aan dariskii horeynu soo maraynay ninkii nebigu salaada u saxayay wuxuu ku yihi qur-aanka inta kuu sahlan akhri faatixada waxba daruuri ma ahay qur-aan kale halkeeda wuu gelin karaabay qaarkood yidhaahdeen wase qowl laga xoog badan yihi oo xadiidka caamkiisa waxaa khasisaya kuwa faatixada sheegaya faatixada markaa in la akriyaa waa waajib ragcad walba salaad walba taasi markaa taasay noqotay waana lagu bilaabaya can anasin qaala wuxuu uhi kana anabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ahaa wa abubakrin wa cumaru saddexdaasiba nebigiiyo labadiisii saaxiib waxay ahaayeen radia allahu canhuma labadan asxaabina allaha ka raali noqdo yastaftixuuna alqiraa'ata qiradooda waxay ku bilaabayeen ducadaa kadib alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bi bi yaqra'uuna yastaftixuuna alqira'a waxay ku bilaabayaan bi bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa ba oo hoosdhowgii ay keeni jirtay meesha hoose iyo maxalka wax la ydhaha buu ku jiraa can anasin qaala wuxuu uhi sallaytu maca abi bakrin wa maca sallaytu maca annabiyi wa maca abi bakrin wa cumara radia allahu canhuma faftataxuu waxay ku bilaabeen qirada bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin qiraa'atu bismi illaahi araxmaani araxiim akhrinta bisinka saddexdaa baaba isku xiga kani waa akhrinta bisinka in la akhriyi karo daliilkiisa ka ku xigaana waxa weeye tarkul jahri in kor loo qaadi karo ka saddexaadna waxa weeye tarku qiraa'ati bismi illaahi araxmaani araxiim in la iskaba dayn karo saddexdaba inay waalid iyo inay soo arooreen buu sheekhu qabaa mar waa lala jahri karaa marna waa la siraysan karaa marna waaba laga tegi karaa intaba daliiladoodii buu halkan soo dhigay macnaheedu markaa waxa weeye wax loogu dagaalamaa meesha ma yaala buu qabaa kol haddii saddexdaba xadiidka loo hayo kii la jahra iyo kii hoos u dhiga iyo kii kaba taga laguma dagaalamayo mid waliba daliil buu haystaa saddexda waxa uu dhexda geliyey kaa bisinkii in la akriyo oo hoos loo akriyo kaasaa ugu daliil badan in laga tagaa kuma cadda ama axaadiidta sheegaysa bisinka in la akriyayo ayaa qaydaysa in la akriyo bisinkana daliilo way leedahay waase kuwan kala kasii badan oo in bisinkii la akriyo hoos loo dhigo daliiladeedu waana saxiix waana sariix waana saxiix weeye waana ku cad laakiin in bisinkii la akriyo oo kor loo qaado daliilo way leedahay waa laga saxiixsan yihin ama waanay ku caddayn oo iminka ka halkan inoo yaallo oo kale kuma caddo faatixada suuradaan ahayn buu sheegayaa inuu nebigu bisinka kor u qaaday laakiin xadiid saxiix culimo badan ay saxiix ka dhigeen oo abi hureyra uu warinayo oo sheekhu halkan aanu soo qaadin isaga uu qaba inuu daciifiyo a'imo badanina ay saxiix ka dhigeen ila masalada daciif daciifinta iyo saxiixnimadu waa wax la isku khilaafsoo la isku khilaafay oo qiimaynta xadiidka iyo ijtihaadka ayaa culimadu ay isku khilaafayaan daaraqudni bayhaqi ibnu xibbaan raggaa nuqaada ka mida ayaa markaa xadiidkaa saxiix ka dhigay abi hureyra waxa uu leeyahay waxaan tusinayaa salaadii nebiga markaasuu faatixadiibuu bilaabo bisinkiibuu ka bilaabo kor buu u qaaday markii dambena wuxuu ihi ninka idinku ekaysiin badan xagga salaada rasuulka waa aniga kaasi waa mid midna waa xadiidkan sheegaya suurad kastaaba inay bisin suurad buu nabigu sheegay in lagu soo dejiyo bisinkiina uu ka bilaabay faatixaduna waa suurad marka bisinkii bay leedahay xagga dambena waxay noo iman doonaa asabcu lmathani toddobada aayadood soo noqnoqda markuu fasirayo nebigu waxa uu ku fasiray suurat lfaatixa toddoba aayadood ma noqonaysa haddii bisinku meesha ka baxo inahaa kolkay isu geeyeen bisinkii waa la akrii karaa korna waa loo qaadi karaabaa halkaa ka soo baxay qira'atu bismi illaahi araxmaani araxiim akhrinta faatixadana iyadana dee horeynu usoo ishaarinay ama qofkii ma'muumkaa taasi way inoo dambaysaa ma'muumkii oo la tukinayay muxuu yeelayaa isagu laakiin imika waxaynu maraynaa faatixadii akhrinteedii inay waajib tahay iyo in laga tegi karo labadaa waa waajib baynu in bisinka lagu daro iyo in laga daayo in laga in lagu daraabaa saxa korna loo qaadi karo hoosna loo dhigi karo can anas ibni malikin qaala wuxuu ihi baynamaa wakti qiraa'atu bismi illahi raxman raxim bisinkii horta in la akriyo lala jahro wey can anas ibni malikin qaala wuxuu ihi baynamaa wakti daata yawmin maalin maalmaha ka mida bayna adhurina dhexdayada uu jooga kuma dee yuriidu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu u jeedaa iyadoo wakti waktiyada ka mida rasuulkii ilaahay dhexdayada uu joogo id waktigaa akfaa ikfaa'an wuu yaro dhakoolay dhakooli ama waa yaro seexday oo wuu yaro qariyay hurdadii akfaa ikfaa'atan waa xoogaa yaro seexasho ah uma rafaca ra'sahu madaxiisii unbuu kor yeelay mutabasiman isaga oo markaa dhoolla cadaynaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagaoo hee ilka cadaynaya faqulnaa lahu waxaanu ku nidhi ma adxakaka maxaa kaa qasliya yaa rasuula allah rasuulki ilaahayow qaala wuxuu ihi nasalat calaya aanifan suura goo dhowaytay waxay igu soo degtay suurad aan ku farxay bismi illaahi araxmaani araxiim inaa acطaynaaka alkawhara fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa alabtar suuradaas u akhriyay aada garan ina acdayn waa suuradda qur-aanka oo dhan waa cagsi suurat lbaqara suurat lbaqara cagsigeed marka qur-aanka o dhan la isku daro waa suuradda u gaaban halka suurat lbaqarana ay u dheertay ilaahay baa wuxu uhi inaa acdaynaaka alkawhara kawthar baanu ku siinay waa fawcalun min alkatra farabadnaan buu sheegi fasalli lirabbika ilaahaga u tuko wanxar gawra ina shaani'aka ka kuu cadhaysani huwa isagu alabtaru isagaa goblanahoo dabagoosa mid gaalabaa idhi wuu goblani oo waxba markaa kan inagu dhali maaye qaar uu dhalayna dhinto oo wiilaba hibe halkaa inaga joojiya buui intuu dhimanayo markaasuu ilahay yidhi isagaa goblan kii lasoo hadal qaadi waayunbaa goblamay dee haddii lasoo hadal qaadana nacdo lagu soo hadal qaado laakiin rasuulku sala allahu calayhi wasalam mar kastoo ilaahay loo tukanayaba adaankiibuu ku jiraa magaciisu waayahay uma qaala markaa nebigu wuxuu ihi hal tadruuna ma ogtihiin asxaabi yahay ma garanaysaanoo ma la socotaan mal kawthar kawtharkaasi wuxuu yahay kawtharkani wuxuu yahay maogsoonti istifaamkaasi waxa weeyaan qalbiga qofku soo jeediyaa asaaliibta mucallinku ardayda wax ku bara wey habkaa su-aasha oo qofka bani aadamkaa marka aad wax su-aashay yantabi kaiiran in badan buu maskaxdiisu soo jeesanaysaa dee wuxuu isu diyaarinayaaba jawaab isagoo markiiba naxay ola talo maxaad ku jawaabtaa marka loo dhiibo meesheedii bay dhacaysaa qulnaa allahu warasuuluhu aclam way isdhiibeen ilaahay rasuulkiisaa garanaya ma garanayno qaala wuxuu uhi innahu nahrun waa webi wacadaniihi rabbi ilaahaygaa ii yaboohay fi ljannati jannada dhexdeedu igu yaboohu uhi webigaa adigaa leh nebi maxamedow aaniyatuhu wiciyad weelkiisu weelka lagu cabaya akaru waa ka badan yahay min cadadi alkawaakib xidigaha tiradooda xidigaha tiradooda wuu ka badan yahay weelkiisu tariduhu calaya ummatii ummadaydaa kusoo arooraysa anoo dul taagan waa xawdki fayukhtalaju waxa la halqafayaa oo la dhuufsanayaa alcabdu minhum addoon ka midunbuu dhab intoo dubactii ilaahay iyo zabaaniyadii intay qabtaan bay hawada u diraya fa yukhtalaju alcabdu minhum addoon ka mida addoomihii soo aroorayaashii ayaa lagu dhegayaa fa aquulu ergangalaya waxaana yaa rab ilaahaygiiyo inahu min ummati ummadaydu ka mid oo dee calaamadii ummadda ka muuqda sida waysadii oo kale fa yaquulu lii markaa ilaahay wuxuu odhanayaa innaka adigu maxamedow laa tadrii ma ogid maa axdatha bacdak gadaashaa wuxuu keenay diintiibuu wax barooya oo cusub ku soo daray waa mubtadic waa bidcoole kada iskaga had markaa qofka waxyaabaha aakhiro loo qabsanaya ugu daran bidcadaa ka mid a bidcada qaanuunka bidcada xeerarka bidcada dhinacyada kale dhanac walba wixii diinta uu qofku ku kordhiyo isagoo dadka diin uga dhigaya haadaa bidcoole maarayn kari maayo nebi waa la haystayaashaan la maarayn karayn aakhiro iska ilaali markaa korkordhinta diinta iyo waxaad inaad diin ugu sheegayso dadka usoo dooriso maxalmushaahidka waxa weeyaan intan kale oo dhami dee baabu shafaaca iyo meelaha ayay xadiidku ku sheegan yahay waa suurad baa la igu soo dejiyey iyo suuraddii oo bisin leh faatixaduna waa suurad bisin leh halkaa wey intaasuu xadiidkan saxiixa muslimna kusugan soo qaatay kaa kaleo marka kani dee kuma caddo faatixadii muu sheegin saxiix wuu yih laakinahu hayru sariix waanu ku cadayn kaa kaleynu sheegaynaana uu ku cadiyay laakiin muran baa ka dhacay tarku ljahri bismi illaahi araxmaani araxiim bisinka oo la akriyo oo aan kor loo qaadin oon ummadda la maqashinin hoos loo dhigo tarku ljahri bismi illaahi araxmaan bibismi illaahi araxmaani araxiim can anas bni maliki qaala wuxu uhi sallaa bina rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuuna tukiyey falam yusmicna namuu maqashiinin qiraa'ata bismi illaahi araxmaani araxiim akhrinteeda namuu maqashiin macnaheedu waa maxay hoos buu dhigay wasallaa bina abubakrin wa cumaru labadooduba wayna tukiyeenoo falam nasmachaa minhumaa bisinka kamaanaan maqal marka waxaa u muuqdaa kamaanaan maqal kan dambaa sii fasiraya way ka tegeen ma aha laakiin namay maqashiin weeyo kan dambaa soo socdaa sheegi can anasin qaala sallaytu khalfa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam wa abi bakrin wa cumara wa cuhmaana radia allahu canhum nebigiiyo saddexdii khulafadaba haddii aan ku daba tukaday buu dhi anas falam asmac maan maqal axadan minhum mid ka mid a nebigii asxaabtiisa ah yajharu isagoo kor u qaadaya bibismi illaahi araxmaani araxiim korumay qaadayn waxaa laga fahmayaa hoos bay udhigaya markaa dhib ma laha haddii marna kor loo qaado marna hoos loo dhigo dadka qaar unbaa intaa ka baayac mushtareeyo ka dhiga masale caqiide ah waa masale adilana kusoo aroortay qaar dee baneeyey qaar kaleba dabeetana kaanahu inuu rukni arkaan caqiidada kamida qofku dumiye ka dhiga marka meel lagu murmo ama la isku qabsado maaha aaimaduna si wanaagsan bay uga warameen sida mujaladka koobaad aada ugu taxliiliya in fara badan ibnu taymiya raximah llah tarku qiraa'ati bismi illaahi araxmaani araxiimi fii faatixati lkitaab bisinkii oo faatixada aan laguma akriyin ayuu xadiidkan soo socdaana sheegi oo loo daliishadaa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau yihi nebi maxamed man sallaa salaatan qofka salaad tukada lam yaqra fiiha aan ku akhriyin salaada biummi lqur'aan qur'aanka hooyadii qur-aanka qayb waxay ka warantaa akhbaarta iyo wararka qayb kale waxay ka warantaa ilaahay xaqa uu leeyahay subxaana wa tacaala qayb kale waxa ay ka warantaa aakhire iyo arrimaheeda intaba suuradda waa sheegaysa ammaantii ilaahay baa ku jira aakhire iyo arrimaheedii baa laga warramayaa akhbaartii ummadaha ayaa lagu sheegay mid walba si aada uga fahamtaba qofka salaad tukada ee aan kitaabka qur-aanka hooyadii akhriin qur-aanka hooyadii akhriin fa hiya salaadiisaasi khidaajun hiya khidaajun hiya khidaajun way cunan tahay oo way rifan tahay hayru tamaam ma dhammaystira wey khidaajkii waa kaas wey waa salaad rifrifan oo baalla go-an oo qardoofooyin iyo qaniiyooyin iska leh salaadaas ma dhammaystira wey mabay ansixin wey faqultu waxaan ku yidhi bu ninkii abi hureyre ardaygiisa ah ya abaa hurayra abuu hurayre innii anugu axyaanan mararka qaarkood akuunu waxaan noqdaa waraa alimaam imaam baan ku daba tukadaa maxaan yeelnaa miyaan ka tagaa ila isna waxbuu akhriyaya anigina miyaan daba akhriyaa fakhamaza diraaci markaasuu dabeetana tuujiyey dhudhunkayga haddaanu gacmaha isaysteen gacantu saa u xafuujiyo wa qaala wuxuu yidhi iqra' biha waar akhri baanu ku nidhi yaa farisiyu ninka reer eeraanow fii nafsika gaarkaaga u akhri gaarkaaga u akhri marka taa macnaheedu waxa wey haka tegin sidaasay jumhuurtu ku tegeen abi hureyre saxaabigii rasuulka uu fahmay anas iyaas abi hureyre waa raggii ugu dhowaa nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadiisa si adag usoo koobigareeyey marka haka tegin buuhi akhri gaarkaaga u akhri isagoo dee siraysanaya fa innii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulkii ilaahay oo leh yaquulu allahu caza wajal ilaahay wuxuu leeyahy weynaayo wanaagsanaaye qasamtu asalaata baynii wa bayna cabdii salaaddii waxaan u qaybiyey aniga iyo addoonkaygii nisfayn laba qaybood salaaddii waxaan u qaybiyey laba qaybood qayb addoonka qaybna aniga fa nisfuhaa lii wa nisfuhaa licabdi qayb anaale qaybna addoonka walicabdii maa sa'al addoonkayguna wuxuu leeyahay wixiu i weydiista buu lahay qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu wuxuu yidhi iqra'uu akhriya yaquulu lcabd addoonkii wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin haye markaa salaadana waxaa looga jeedaa waa faatixadii faatixadiina halkee laga bilaabay alxamdu bisinkiiba ma jiraba kaasay u daliishadeen qolyaha leh faatixada waa bilaa bisin suuradaha qur-aanka oo dhamina bisinku ka mid maaha marka laga reebo suuratu namli oo bartankeeda uu ku jiro saasay yidhaahdeen yaquulu llahu caza wajal ilaahay wuxuu odhanayaa marka xamadanii cabdi addoonkaygii wuu imahadiyey yaquulu lcabd addoonku wuxuu leeyay markuu faatixada akhriyay alraxmaani araxiim yaquulu llahu caza wajal ilaahay baa markaana wuxuu leeyahy asnaa calaya cabdi addoonkaygii wii ammaanay yaquulu lcabd maaliki yawmi ddiin waa sifooyinka ilaahay yaquulu llahu caza wajal majadanii cabdi addoonkaygii waa isharfay sharaf weyn buu isiiyey yaquulu cabd iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaka nacbud keligaa un baanu ku caabudaynaa xaqaad leedahay baanu ku siin wa iyaaka nastaciin keligaa baanaanu gargaarku weydiisanaynaa cid kale ma jirto cid kale mid wanaagsan mid xun cidna magangeli mayna adiga mooyaane sidaasaanay u kala horeeyaanoo marka ilaahay xaqiisa la siiya adkaad ka doonaysa heli laakiin haddaad ilaahay cibaadadiisa weydiiso sidaad isticaano weydiisan haddaad cibaadadiisa diido fa haadihi alaaya aayadani baynii wa bayna cabdi anigii addoonkay noo dhaxaysaayo wali cabdii maa sa'ala addoonkayguna wixii uu i weydiistay buu leeyay waayo adiga ilaahayow cibaadadaadii ku siiya weeye iyaaka nacbud adaan ku caabudayna addoonkii markaa codsi buu qadimay wa iyaaka nastaciin saas weeye sida loo kala leeyay yaquulu lcabd addoonkii haddana wuxuu odhanayaa ihdina asiraada almustaqiima siraada aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala adaalliin fa haaulaa'i erayadaasi licabdii addoonkaygaay u sugnaadeen waa rabbi bariyo duco walicabdii maa sa'al addoonkayguna wuxuu leeyahay wuxuu i su'aalay intaasina markaa waxaad arkaysaa ducana way tahay haddana dee waxaa lagaga warramayaa ummado liita oo qaar hallaabeen oo qaar loo cadhooday oo qaar wanaagsan yihinoo loo nimceeyey sawtaa maaha ummaduba dee waa gaal iyo islaam buu qur-aanku faaleeyaa marka dadkii muslimiintaha ilaahw jidhkoodana mari kuwii kale loo cadhooday iyo kuwii ambada yuhuuddii nasaaradii waxaana iyo gaaladiina ilaahayow jidkooda naga duway faallada ummadaa la faalleeyeyna intaasaa lagu sheegay aayada intii horena waxay ahayd ducadii iyo ammaantii ilaahay subxaana wa tacaala arrimihii aakhirana sawtan maalika yowmiddiin ay ku jirto addoonkaygu markaa su-aal marka adiga oo ilaahay sidaa u baryaya subxaana wa tacaala lana sheekaysanaya isagiina uu ku ballan qaadayuu kuleeyahy waxaasaan ku siinayaa haddii aada noqoto qof xawilan ama maqano joogoo dhoofsan ma qabata ilaahay subxaana wa tacaala carab wax akhriyaya iyo qalbi maqan lisaanan daakiran wa qalban khaafilan carab dikri le iyo qalbi maqan isqaban mayso soo jeed oo nafta ku rabeetaa إيجاب قراءة قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة واجبين تفاتحة لواجبيي صلاة بحريرة حديثنا شيخ عن عبادة بن صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ قف كان آخرين بفاتحة الكتاب فاتحة كتابك وصورة الحمد قف كان آخرين صلاة ملك النبي عليه الصلاة والسلام صلاة كمان سحوي waaya salaad ma laha marka deelaadu waa allatii tanfii calaa sabiili tansiis si cad bayna waxba u kala reebayn may ansixin عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة صحيحة صلاة صحيحة لما لمن لم يقرأ إنها كنت من حديث كوا الله صلاة هنا سفرة سنوى اسكرع حسنت معناها لقى فاهمية salaadan saxaysaa ma jirta liman lam yaqra qofkaan aqrin bifaatixati lkitaabi faatixada kitaabka fasaacidan iyo wax ka badan meelay odhan jireen culamaa unaxwa waa xaalo caamilkii go-anye fadahaba alcadadu saacidan wixii la tirinayay sii baday oo faatixadii dhaaf marka waxa weeyaan faatixada qura waa inaan lagu daynine qur-aan kale la akhriyaa buu sheegay xadiidkan saasaanay culimada qaarkood ku tegeen waxay leeyihiin qul huwa allah inaa cadayn mid kasta hada ama aayadba ha ahaatee waa inaan lagu daynin faatixada qura faatixada iyo wax ka badanoo qur-aan ah waa in la akriyaa ayaa markaa uu sheegay xadiidkaasi laakiin riwaayooyinka kale ayaa ka xoog badan riwaayadan iyada ah saa daraaddeed kuwaasa sheegaya in keligeed lagu maarmi karo oon laga tegayn fadlu faatixati lkitaab suuradda iyadaa fadligeeda fadli hore waynu soo marnay fadaa'il badan bay leedahay suuraddu oo kii hore uu ka mid ahaayo dee ilaahay aad kula sheekaysanaysa ilaahayna ballan qaadaya subxaana wa tacaala fadaa'ilkeeduu ka mid ahaa in qofka lagu akhriyo ilaahay ku bogsiiyo asxaabtiina waa ku intay ku akhriyeen soddon eer faadhiya kusoo helay mushqaayad usoo qaad nebiguna wuxuu ku lahaa asxaabigii wamaa yudriika annahaa ruuqiya maxaa ku ogeysiiyey inay tay dawo sidaa daraaddeed bay ku magacaabeen suuradda ashaafiya tii ilaahay ku caafimaadinayay qofka can ibni cabbaasin qaala wuxuu uhi baynamaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam waqti oo rasuulka ilaahay wa cindahu agtiisana jibriilu calayhi salaam malakul jibriilna uu nabiga ag joogo id samica wuxuu maqlay dee inuu nabiga ag joogo isagaa u sheegaya dee ila malagu waa ka qarsoonaa dadka id samica nebigu wuxuu maqlay naqiidan fawqa jiiq albaab leeyahay oo xaggiisa sare ah naqiidku marka albaabka la furo sanqan dhale waa ka jiiq buu idhaa albaab la furo jiiqlabuu xagga sare ka maqlay farafaca jibriilu calayhi salaam malakul jibriil waxa uu kor u qaaday basarahu araggiisa ila samaa'i xagga kor u eegay markaasoo kale waa xaalado uu isu soo egeysiin jiray qof bani aadama asxaabi qurux badnaayo dixyatulkalbi la odhan jiray buu isu soo egeysiin jiray marka haddii uu la fadhiyeyna kor buu eegay fa qaala markaasaa wuxuu yihi malagu haadaa baabun kani waa albaab qad futixa min asamaa samada xaggeedaa laga furay maa futixa qadu weligiiba lama furin weligiiba albaabkan hore looma furin waa cusubya qaala wuxu uhi fanazla minhu malak malaa'igta ilaahay way badan tahaye malag baa kasoo degay keligii wafdiya faata nabiya sala allahu alayhi wasalam malagii baa nebiga u yimi faqaala malagii wuxuu yidhi abshir binuurayni laba nuur ku bushaarayso uutiitahumaa lagu siiyey lam yu'tahumaa aan la siinin labadaa nuur nabiyun qablak nebi adiga kaa horreeyey labadaa nuur lama siinin labadii markaa maxay faatixati lkitaabi waa suurat lfaatixa wa khawaatiimi suurati lbaqara iyo suurat lbaqara labada aayadood ee u dambeeya aamana arasuulu ilaa dhammaadka lam taqra' ma akhridid xarfan minhumaa xaraf ka mida ma akhridid ilaa haddaad akhrido ucdiita waxaa lagu siiyaa xarafkaasaa lagu siiyaa see lagu siiyaa macnaa ajrigiisa iyo shayga mustaxaqeed yeelatay ayaad halkaa ka heli markaa tiriyo xisaabi caawa inta xarafay faatixadu tay iyo labadaa aayadood inta xarafe ay yihiin waalxasanatu bicashri amhaaliha xasanaadkana ilaahay qofka toban buu ugu sii dhuftaa tobankiina kusii dhufso dabeetana wardi ka dhiga warku waa dhan yihi sidaasuu markaa malagii intaasuu la shir yimi oo in weyna dee nebi kaleba aanu helin oo arrinkeedu dee warkaa waa xaami suuqeedu labada arrimood markaa waxaad arkaysaa suuratulbaqara akhirkeeda iyo faatixada fadligooda isuu qiimo badan yihi taawiilu qowli llaahi caza wajal tafsiir iyo taawiil marar badan bay isku mid yihiin mararka qaarkoodna way kala baydi karaan oo tafsiir taawiilku wuxuu noqon karaa shay siyaado kasii wata tafsiirka ama macno aanu tafsiirku sheegayn sii sheegi karaa taawiilku mar buu noqon karaa mid saxa mid qalada intaba laakiin taawiilkan waa kii saxda ah walaqad aataynaaka sabcan min almathani waalqur'aan alcaiim ilaahay baa wuxu uhi walaqad aataynaaka dhabnimo waxaanu ku siinay sabcan toddoba min almathaani kuwa soo noqnoqda ah toddoba aayadood soo noqnoqda waalqur'aan alcaiim qur'aankii weynaana waanu ku siinay oka markaa ka waakii haddaba toddobadan soo noqnoqonaya iyo iyo qur-aankan weyni waakii xadiidkanaa fasiri bukhaari ku sugan iyo kitaabkan iyo abi daawuudba can abi saciid ibn lmucalla ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam mara bihi wahuwa yusallii asxaabigan buu nebigu soo maro tukanaya fadacaahu wuu yeedho wuxuu ihi kaalay qaala wuxuu ihi fasallaytu waan iska sii watay salaadii oo kamaan bixin dhee uma ataytuhu nebigaan u imid qaala wuxuu marka faqaala nebigu wuxuu igu ihi maa manacaka an tujiibanii oo maxaa kuu diiday inaad ii timaado sawtaan kuu yeedhay maa manacaka an tujiibanii inaad i ajiibto maxaa kuu diiday qaala wuxuu ihi kuntu usalli dee waan tukanayay macnaheedu waa maxay ilaahay xaqiisii baan siinayay dee adiguna bashar baad ahayd xaqa ilaahay baa kaa horeynaya daliil buu isna soo qaatay waan tukanaya weeye waan tukanayda macnaheedu waxa weeye daliil buu ku jawaabaya oo dee salaadii ilaahay baan waday adiguna waxaa tahay makhluuq marka khaaliqa xaqiisa kaa horeeya halkaasuu marayay daliil buu nebiguna muu canaananine oo kagamuu qaadqaadinayo sida daliil buu keenay ummaduu tarbiyaynaya tacliiminaya qaala markaa nebigu waxau ihi alam yaqul illaahu caza wajal oo ilaahay miyaanu odhan dee yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow istajiibuu lilaahi ilaahay ajiiba walirasuuli nebigana ajiiba idaa dacaakum nebigu markuu idinku yeedho limaa yuxyiikum wax idin noolaynaya wuxuu idinku yeedhaa waa wax nololi ku jirta uni sawta aayaddaa khaaska ah ee sheegaysa markaan kuu gacan haadiya inaad imanayso sawka daliilkaasi jira asxaabigii dee markaa istaslama wuu isdhiibay jaafaajiriq kale ma jiro kii hore daliil caama buu ahaa mid khaas ah kasoo soko maray alaa ucallimuka buu haddaba yidhi ma ku baraa acdama suuratin suuradda ugu weyn qur-aanka qabla an akhruja min almasjid intaanan masaajidkanba ka bixin dee haayay bar wey wuu sugayaa qaala wuxuu yihi fadahaba wuxuu bilaabay nebigu sharaca wuxuu bilaabay liyakhruja inuu baxaa buu isku dayay wakti dambe dee qultu waxaan yaa rasuula allah qawlak hadalkaagii dee awfi qawlak ama wacdak ballantii dee ofi hadda hadalkii mee hadalkaagii qawlak udakiruka qawlak hadalkaagiibaan ku xusuusinayaa ballantii adii qaaday qaala markaa nebigu wuxuu yihi jawaabtiinbuu ugu sii lifaaqayaae alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin suuradda u weyni waa suuradda ah hiya sabcu lmathani aladii uutiitu waalqur'aanu alcadiim hiya iyadu asabcu lmathani waa toddobada aayadooda soo noqnoqda alladii uutiitu kaasoo la isiiyey sabcadaasoo la isiiyey waalqur'aanu alcadiim qur'aankii weynaa wey ee ilaahay siiyey marka labada wasfiba iyadaa leh asabcu lmathaaniina waa laydhaah alqur'aanu alcadiimna waa laydhaah cadafkanina waa cadfu taraaduf walaysa litagaayur wowdani ma sheegaysa laba shay oo kala duwane maadaamuu sidaa isugu fasiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa taraaduf laba shay oo magac kaliya cid u wadaahoo isfangalay weeye magacii qur-aankaabay qaadatayba keligeed maadaamay qur-aankii weynaatay suuraddii ugu weyneed noqotay ugu fadli badan waxay isweydiinla markaa toddobadan aayadood waa meelahay daliishanayaan culimada marka aad tiriso inta faraha badanna dee riwaayadan cadul aayaadka qaybta uu ku qoran yahay oo kuufiyiinta ah dariiqatlkuufiyiin toddoba aayadood weeyi dariiqooyin kale waa laga yaabaa in iyagu ay taa ka duwan yihiin dariiqaday u badan yihin waa inay toddoba aayadood tahy marka la idhaa cadul aayaadka fanigaa la eego siday usoo noqnoqdaan culimadu waxay ku fasireen ha salaadahay soo noqnoqdaan salaadaha faralka salaadaha sunnaha maalintii habeenkii waa la akriyayaa un waa suuradda keliya akrinteeda la wado un en laba kala joojinaynin muslimiintu habeenkii iyo maalinta asabcu limathani oo toddoba aayadood soo noqnoqday min xayu nuzuul xagga soo degiddana la yidhi oo marar dhowray soo degtay suuraddu taanoo lagu fasir culamaadu tafsiir si kasta haato aayaddaa tafsiirkeeda xadiidkaa saxiixa ah ayuu nabigu ku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam can ubay bni kacbin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu idhi oo kale maa anzala allahu caza wajal ilaahay ma soo dejinin fi tawraati walaa fi linjiili tawraad iyo injiil midna kuma soo dejinin mithla ummi lqur'aan suuradda qur'aanka u hooyadaa suurad lamida ma soo dejinin wa hiya sabcu lmathaani waa toddobada aayadooda soo noqnoqda wahiya maqsuumatun baynii wa bayna cabdii waxay udhaxaysaa buu ilahay yidhi aniga iyo addoonka walicabdii maa sa'ala addoonkayguna intuu weydiistay buu leeyahy can ibni cabaasin qaala uutiya nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebiga waxaa la siiyey sabcan min almathaani toddoba noqnoqda asabca iwaal asabca iwal toddobada dhaadheer marka sidaasi ibnu cabaas baa sheegay sida horena nebigaa sheegay tafsiirka hore ee ah in asabcu lmathaani lagu fasilo faatixada waa xadiid bukhaari ku sugan oo markaa aynu soo arkaynay dee abi saciidna uu wariyey ubay ibnu kacbina isaguna waa wariyey kaa kale saxiixa ee tirmidina ku sugan kusoo xigay kan laakiin ibnu cabaas isagu tafsiirka uu sheegay waxa weeye sabcan min almathaani inay yihiin toddobada dhaadheer qur-aanka markaa toddoba waxay noqon karaan waxa marka la isku daro suuratulbaqara laga soo bilaabo ilaa suuratu lanfaal ilaa suuratu tawba baa leeyahay anfaal iyo tawba ilaa waxaa ka horeeya lix baa ka horeeya markaa ta toddobaadna waa labadan bilaa aanu bisin u dhexaynin ee suuratu lanfaal iyo tawba oo mid la yskaga dhigay toddobada halkaasi kasoo baxaya toddobadaa dhaadheer asabcu lmathaani waa kuwa mathaaniduna markaa macnaheedu wax badan oo isku noqnoqonayay ka wada hadlayaanoo mutashaabih oo isu eg xagga qisaska jihaadka suuradiba suurad bay u egta isku noqnoqod baa jira asabcu tiwaal aw iiwal waa suuradaha dhaadheer wey tafsiir ka horaa markaa raajixa fadligii suuradda halkaasaad ka aragtood ka fahamta marka halkaa waxaynu kaga soo gudubnay bisinkii iyo faatixadii labaduba khilaaf baa ka jiray soo xalinay ama soo sheegnay tarjiixoodii tanina waxa weeye masalo kale oo masaa'ilka ugu khilaaf badan ka mid a boqol iyo laba boqol oo bage buu kitaabka aan kasoo diyaarinaya kaga hadlayaa saddexdaa masalo laba boqol oo bage macnaha waa wax noqon kara kitaab lafahaantiisu aqwaasha culimada dhinacyo kala duwan marka laga eego in waxawey tarku lqiraa'ati qiradii oo la iska daayo oo lagaba tago oon waxba la akriyin khalfa alimaam imaamka dabadiisa mar imaamka marka lagu daba tukanayo fii maa lam yajhar fiihi salaada aanu kor u qaadin imaamku halka ku xigaana waxa weeye tarku lqiraa'ati khalfa alimaami fii ma jahara bihi qiradii oo la iskaba daayada marka imaamku salaadii kor u qaadayaad ku daba tukanayso labadaas uu kala qaaday sheekhu inay labaduba jiraan aqwaasha daliiladoodii kuwa yihin marka culimada waa dhowr qowl wey ilaa shan meelahaas qayb ka midii waxay leeyihiin qofku marka uu tukanayo ee horta way isku waafaqsanyiin qofku markuu keligii tukanayo inuu akriyayo ama ummadda uu tukinayo laakiin kan laga hadlayaa waxa weeye khalfa buu ku qaydaya mar walba khalfa waa ma'muumkii wey ma'muumkii buu khilaaf ka joogaa markaa ma'muumkii dadka tukinay ee la tukinaya isaga imaam ka horreeyey muxuu yeelayaa qola waxay leeyihin wax qiraa'aba laguma leh wuu aamusnaanayaa salaadaasi ama siriye ha ahaato ama jahriye ha ahaato siriye jahriya waa tii kor imaamku u qaadayay subaxii maqribkii cishaagii salaadihii madowga dhacayay salaadihii iftiinka dhacaya duhurkii iyo casarkii iyagiina hoos baa loo dhigaya labada midnaba akhriyi maayo bay dhah midka labaad qowlka labaad waxa weeye siriyada kaa cagsigii weeye siriyada iyo jahriyadaba waa la akhriyaya siiba faatixada suurat lfaatixa salaadu hadday siriye tahay iyo haddii ay jahriye tahay midnaba kama tegi karo qof la tukinayaa laakiin marka salaadii kor loo qaadayay jahriye tahay faatixadunbaa la akhriyaya suuradaha kalena waa imaamka laga dhegaysanaya labadaa qowl waa isu cagsi qowlka saddexaadna waxa uu leeyahay salaadaha la kala qaado tii imaamku ku maqashiinayay ee aada maqlaysa jahriyadahay iyo tii hoos loo dhigayay markaa taa hoos loo dhigayla waxaa dhegaystaa ma jiree dee adiguna akhri faatixada iyo kayrkeedba laakiin tan kor loo qaadayo hadal hadal ma dheere eh isagun hala dhegaysto waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu lacallakum turxamuun haddii qur-aankii la akriyaya dhegaysta buu lahay aamusoo dhegaysta si laydinku naxariisa marka aamus iyo dhegaysi baa laynaga rabaa salaadu kolka dee kor loo qaadayo laakiin kolkaanaad maqlaynin haa waad akhriin saddexdaa qowlba horta u mashhuursan oo u caansan qowlka raajixayna waxa weeyadoo adilada la jamcinayo qowlkaa odhanaya jumhuurulculamaana ay qabaan salaada marka lagu tukinayo faatixada akhri haddii kor loo qaadayo inta kalena imaamka dhegayso haddii ay siriye tahay oo aanad imaamkii maqlayninna oo hoos u akriyayna faatixadiina akri suurada ka dambeeyana akri qowlkaasaynu rajaxnay si aan hadalku inoogu dheeraan عن عمران بن حسين قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر نبي ظهر كيبو تكدي فقرأ رجل خلفه نبا أخريي قداشي سنبيه isagoo ka dambeeya wuxuu akhriyay sabbix isma rabbika alaclaa suuraddaasuu akhriyay falamaa sallaa kolkuu nebigu tukaday qaala wuxuu idhi man qara'a sabbix isma rabbika alaclaa yaa akhriyay qaala rajulun ana nin baa yidhi anaa akhriyay dee qaala wuxuu ihi qad calimtu waxaan ogaaday ana bacdakum midkiin qad khaalajaniiha inuu igula murmay qad khaalajaniiha inuu suuraddan iga horgeeyey qur-aan baan akriyay qur-aan buu iga hor keenay marka labadii qur-aan baa isqabsaday marka waxaan gartay qur-aankayga in qur-aan kale laga horgeeyey waa naazacaniiha inuu mid igula murmay qur-aankii baan gartay markaas saasaan idiin weydiiye iyo inaan iska horkeenin qur-aankii aamusa wey marka culimadan jumhuurtu waxay leeyihiin dee faatixadii lama diidine suuraddii baa la diiday marka suuradaha kale la dee lama akriyayo sida sabixismoo kale عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أو العصر كلام مركا يسقنا في جمهور تسيفة وي ظهر كي عصر كي أي نبي تكي ظهر كي أما عصر كي أرى ظهر كي بعيلة ظهر كي عصر كي أو أما عصر كي وشك ورجل يقرأ خلف النبى حقي سدموح حكا أخرية فلما انصرف مركو النبي وكب حي قال وحر أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى faqaala rajulu min alqawmi ana walam urid biha dee umanaa jeedin ila alkhayra dee wanaagun baan u jeedin wax xumays baan lahayn faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam qad caraftu waxaan gartay ana bacdakum qad khaalajaniiha markaa dee marka daliil yimaada mogta waa in laga jawaabay muslim baana wariyay xadiidkan labada xadiidba haddii salaadu ay jahriye tahay lama akriyayo wixii aan faatixada ahayn si aanu isugu dhicin akhrintaada iyo akhrinta kale laakiin faatixada xadiid baa khaas ka dhiga in iyada la akhriyayo haddaba muxuu dee duhurkii isaga jahriyaba maaha iyo casarkii iyo waana ka nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam yidhi maxaa iga horgeysay iyada laftigeeda waxay leeyihin ninkana kor u qaaday waa ka nebigu suuraddu noocay ahaydba maqlay dee taa laftigeeda lama ogola haddaad faatixada akhriyaysa iyo haddaad suurada akhriyaysaba in imaamka aada maqashiiso ilaa wuu gadmanayaa salaadu ama jahriye ha ahaate ama siriye ha ahaatee ma'muumku inuu isagu ismaqashiyo wey ee inuu imaamkana maqashiyo maaha dadka hareerihiisana maqashiyo marka ninkani kor buu u qaadayoo sabixismadiisii buu maqlay nebigu marka sababtu waxa weeye maqashiinta uu kor u qaaday qur-aan akhriska qur-aankoo la diiday maaha halkaasay mariyade waa laga jawaabaya daliil tarku lqiraa'ati khalfa alimaami iyadoon waxba la akhriyo imaamka kadib xaggiisa dambe marka lagu tukanayo fii ma jahara bihi marka uu imaamku la jahrayo salaada salaaduu la jahray inaan waxba la akhriin ee la aamuso laakiin salaada siriyadaa la akhriyo taana qowlka sheegaya daliilkiisi baa kana can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam insharafa wuxuu ka baxay min salaatin jahara fiiha bilqira'a insharafa wuxuu ka salaaman naqsaduu ka baxay min salaatin buu ka baxay jahara fiiha uu kor u qaaday bilqira'ati akhrinta salaaduu kor u qaaday uu la jahrayay buu dhameeyey faqaala wuxuunu yidhi hal qara'a macii miyuu aniga dabaday akhriyay axadun minkum mid idinka midi aanifan goordhaweyd goordhaweyd miyuu midi ila akhriyayay qur-aanka markii aan anigu akhriyayay qaala rajulu nin baa wuxu uhi nacam yaa rasuula allah anaa akhriyayay qudhaydaa wax akhriyay qaala wuxuu uhi nebigu innii aquulu wuxuunaan idhaahdaa uun naftayda waxaan ka idhaahdaa uun maa lii maxaa kugu dhacay unaasicu lqur'aana maa lii unaasicu lqur'aana maxaan qur-aanka ula murmayaa maxaa qur-aankii igu soo taagay maa lii unaasicu lqur'aan wuxuuna idhahdaa maxaa qur-aanka igu soo taagay marka tan laftigeedu waxa ay muujisay bay leeyihiin xataa ayaanu maqlinbe eh oo daahirka waxba ka yar muuqanaya inaanu maqlaynin oo dee waa kan su-aasha soo dhigaye waxa weeye in uu markaa codka maqashiiyo waxay leeyihin guud ahaanba salaada jahriyada baa la diiday waa kan asxaabigu qayle yidhi salaad min salaatin jahra fiiha salaad jahriya marka ereygaasi baa waxaa laga faa'iidaysanaya ta lala jahrayo sirna ha u akhriin korna ha u akhriin waxaan faatixada ahayn laakiin faatixada daliil khaasaa tilmaamay qaala wuxu uhi fantaha nnaasu dadkii wayba iska daayeenba min alqiraa'ati akhrin fii ma jahara fiihi ka uu la jahriye rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam salaaduu nabigu la jahriye bilqiraa'ati akhrinta kaa uu salaada la jahrayoo min asalaati salaada ka mid a xiina samicuu daalika markay hadalkaa ka maqleen nebiga waxay iska daayeen mar kastuu nebigu salaada kor u qaaday inay wax akhriyaanba waana qowl aad odhanaysa mararka qaarkood war cajo badan ayaa isku wanaagsanaa salaada imaamkii oo qiro wanaagsan marka aad dhegaysanayso adigina faatixadii aad bilowda isla suuradii ka dambaysay maabaad maqli waayeysaa faatixadaadii ayaad maqli waayeysa marka taasina dee ragga dad badan baa ku tegay bu hase yeeshee saasay ku jamciyeen culimadu nusuusta dee si aan badhuun looga tegin weliba dee axaadiista odhan way xoog badnaayeen taawiilu qawlihi qawlihi caza wajal aayaddan tafsiirkeedii baa la sheegi waidaa quri'a alqur'aanu buu ilaha yidhi marka qur'aanka la akhriya fastamicuu dhagaysta lahu isaga qur-aanka oo wa ansituu aamusa lacallakum turxamuuna si laydinku naxariisto si aad naxariis u heshaan kitaabka ilaahay marka la akhriyayo aamus dhagayso ha aamusin adigoo fikiraya ha hadlin iyadoo la akhriyayo lamaba dhagaysan kartid markaas meeshuu doonaya ha ka baxaya ama iska bakti can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxau ihi inamaa jucila alimaamu liyutama bihi imaamka waxaa loogu talagalay si loogu daydo faidaa kabara fakabiruu allahu akbar markuu idhahda imaamku allahu akbar dhaha waidaa qara'a markuu imaamku akhriya faansituu aamusa nabigii baa sidaa leh ag culimadii markaa jumhuurtu waxay leeyihiin aamusadan la sheegaya waa wixii aan faatixad ahayn xadiiskoodii bay iyagu jeebka ku sidanayaane wadaya aamusa waa wixii aan faatixad ahayn halkaasay marinaya waidaa qaala markuu idhaahdo samica allahu liman xamida faquluu waxaad idhahdaan rabbanaa allahuma rabbanaa laka alxamd horeynuu soo marnay can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam inamaa jucila alimaamu liyutama bihi imaamka waxaa loogu talagalo loo yeelay si loogu daydo faidaa kabara fakabiruu markuu allahu akbar yidhaahdo allahu akbar dhaha waidaa qara'a markuu akhriyana faansituu aamusa marka aimada leh salaada jahriyada ah weeye tan la dhagaysanayaa ee la akhriyayaa waxba lama akhriya faatixa iyo khayruha ayaa daliishanaya wallahu subxaana wa tacala aclam